بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم مطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم مطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka calamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah markii shanaad wasiirka amniga yuhuudda oo xugugal ku sameeyey masaajidka alaqsa maraykanka iyo ingiriiska oo duqaymo xooggan ka geystay gobolka alxudayda ee dalka yemen markii ugu horaysay magaalada qudus oo biyo la'aan ah kadib markii ay gureen ilihii biyaha laga heli jiray maxaa ka jira in maamulka yuhuudda fuuqbaxa dhaqaale ee uu kala kulmay dagaalka khaza ay sababtay inuu sii wadi waayey maaraynta qaar ka mid ah maamullada magaalooyinka gumaysiga ku jira baydhan oo laga helay mid ka mid ah xanuunnada dilaaga ah xilli ay soo dhowaatay doorashada madaxtinimo ee maraykanka dowladda shuuciyadda shiinaha oo ku dhawaaqday inay joojisay wadahadalladii dhanka nukliyarka ee kala dhexeeyey xukuumadda washington warar sheegaya in shiinuhu uu ka cadhooday hubka maraykanka uu ka iibiyey jasiiradda taiwan golaha baarlamanka yuhuudda oo markii ugu horaysay dood ka yeeshay qorshaha reer galbeedka ee lagu doonayo in lagu hirgeliyo waxa loogu yeero xalka labada dowladood haddaba maxaa natiijo ah oo ka soo baxay kulankaasi qodobadaas kuwo kale iyo xubintii wargeysyada ayaad barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm
وموجة القلب ضجت في مجاريها
waa hagaag dhegaystayaal waa maalinimo khamiis ah taariikhduna ay ku beegan tahay laba iyo tobanka bisha muxaram sannadda kun afar boqol afartan iyo lix hijri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa wasiirka amniga maamulka gumaystaha yuhuudda gaalka xagjirka ah ee lagu magacaabo itmaan binu gafiir ayaa subaxnimadii hore ee saaka xoog ku galay masaajidka barakeysan ee alaqsa iyadoo ilaale ay ka hayaan boqolaal ka mid ah ciidanka sahaynada itmaan binu gafiir ayaa ku wareegay saaxaadka kala duwan ee masaajidka isagoo halkaasi ku gutay cibaadadiisa baadilka ah sawiro iyo muuqaalo lagu faafiyey mareegaha internetka waxa ay muujinayeen ninkan oo ilaalo adag laga hayo hadal uu ka jeediyey gudaha masjidka ayuuna ku sheegay inaysan aqbali doonin heshiis sharci darro ah oo uu sheegay in lala gelayo kooxaha muqaawamada filistiin wuxuu soo hadal qaaday maxaabiista ay gacanta ku hayaan muqaawamada oo uu sheegay inuu dartood u soo galay masaajidka si gacanta kooxaha muqaawamada ay uga soo baxaan waa markii shanaad oo gaalkan xagjirka ah wuxuu ku galay masaajidka barakeysan ee alaqsa tan iyo markii laga dhigay wasiirka amniga yuhuudda sannaddii laba kun labaiyo labaatan wuxuuna sidoo kale dadka yuhuudda ah ku dhiirigelinayaa inay xoog u galaan masaajidka tallaabadaasoo u muuqatay mid dhaqangal noqotay tan iyo sannadkii laba kun iyo saddexdii maamulka gumaystaha yuhuudda ayaa dadka sahaynada ah u fasaxay inay xoog u galaan masaajidka arrintaas oo qayb ka ah qorshaha yuhuudda ee lagu yuhuudeynayo magaalada qudus iyo masjidka al aqsa dowladda maraykanka ayaana sannaddii laba kun toddoba-iyo toban waxay caasimadda maamulka isugu yeeray israa'il ay u aqoonsatay magaalada qudus shariif
كأنكم مطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم مطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubintii wargeysyada oo ay alaab halkan ka soo jeediyaan walaalaha maahir moxamed iyo elyaas cabdulaahi waad mahadsan tahay walaalka suheyb dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta wargeysyada caalamka oo ah xubin maalinle ah oo aan kusoo qaadanno barnaamijkeenna caalamul yowm sidoo kalena aan ku falanqeyno arrimaha ay hadalhayaan qaar ka mid ah wargeysyada caalamka aan soo dhoweeyo walaalka eliyaas cabdulaahi inoo soo qabo wargeyska ugu horeeya dhankaaga aad baad u mahadsan tahay maahir qodobka ugu horeeya ee xubinteenna maanta waxa uu noqonayaa majalladda the times of israel ayaa daabacday maqaal ay ku lafagurayso kulan ay yeesheen baarlamanka yuhuudda kaasoo ay uga hadlayeen qorshaha reer galbeedka ee loogu magacdaray xallu dowlateyn wuxuu maamulka isku magacaabay israa'iil uu markii ugu horreysay codayn toos ah ka yeeshay hindisahan cusub ee la doonaya in gudaha filistiin la isaga barbardhiso laba dowladood oo kala madax bannaan si loo ogaado tirada yuhuudda ee waafaqsan qorshahaas iyo inta ka soo horjeedaba haddaba gebagabadii kulankaas ayay saxiifadan daabacday maqaalkan oo ay ku caddaynaysa in xukuumadda benyamin netanyahu ay gaashaanka u daruurtay hindisaha xallu dowlateyn oo ay markii horeba gadaal ka riixayeen reer galbeedka iyo maraykanka danaynaya badbaadada yuhuudda raallina ka ah xasuuqa abriyada reer filistiin lixdan iyo siddeed xubnood oo ka tirsan golaha sare ee baarlamanka yuhuudda ayaa si isku mid ah waxay qalinka ugu wada duugeen laalidda aragtidaasi waxaana ka mid ah beni kantas oo hadda ah hogaamiyaha xisbiga waxaa loogu yeero midnimada qaranka horeyna isugu soo sharaxay xilka ra-iisul wasaarenimo ee yuhuudda soona noqday wasiirka dagaalka iyo taliyaha ciidanka dhanka kale maahirow waxaa xusid mudan in kasoo horjeesiga aragtidan ay sidoo kale taageersan yihiin xisbiyada isbahaysiga ee benyamin netanyahu iyo kan garabka midigta sidoo kale qorshahan laalidiisa waxaa taageersan axsaab kale oo mucaarad ah taasoo dabcan muujinaysa sida ay sahaynadu marnaba ugu kala harin sidii ay ciidda afka ugu dari lahaayeen qorshaha xalka labada dowladood een siyaasiyiin u dhoondoloola arrimaha dhulka loo bixiya bariga dhexe waxay tan iyo kulankaas kadib isla dhex marayaan arrimo dhowr ah iyagoona sheegaya in gaashaan udaruuridan ka soo bidhaantay dhanka yuhuudda ay sabab u noqon doonto sii huridda dagaalkan toban biljarsaday ee weli ka holcaya qeybo ka mid ah dhulka filistiin waad mahadsan tahay walaalka iliyas wargeyska inoo xiga xubinteenna maanta waa haratis ee ka soo baxa deegaanada yuhuuddu xooga ku haystaan wuxuu wargeyskan daabacay warbixin ku saabsan in tuulada kafar caqab oo ku taal waqooyiga magaalada khaza ahna tan ugu weyn tuulooyinka hoostaga magaalada barakaysan ay tahay mid biyola-aan ah een wargeyska yuhuuddu leedahay ayaa baaritaanno madax bannaan oo uu sameeyey ku ogaaday in dadka ku dhaqan magaaladani ay helaan biyo aad u yar toddobaadkii taasi oo keentay inaysan xitaa awoodin dhaqidda dharka taasi oo sidoo kale dadka ku qasbaysa inay joojiyaan qubayska baaritaanada uu sameeyey wargeyska ayaa sidoo kale lagu ogaaday in weli biyaha oo nolosha aadanaha muhiim u ah ay ka go-an yihiin xaafadaha tuulada kafar caqab oo ah dhul ballaaran oo ay ku nool yihiin in ka badan boqol kun oo qof kuwaas oo isticmaala biyo ay toddobaadkii mar shubtaan sida uu wargeysku sheegay wariyaasha baaritaanada sameeyey waxay sidoo kale xaqiijiyeen in xaaladdu ay ahayd mid kasii daraysay labadii bilood ee lasoo dhaafay waxay sidoo kale xuseen in dadkii biyaha heli jiray toddobaadkii laba maalmood ay hadda dantu ku qasabtay inay ka dhigaan hal maalin ama saacado kooban biyola-aanta xoogan ee ka jirta magaaladan waxay sidoo kale saameysay cisbitaalada iyo xarumaha caafimaadka cisbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee alqudus oo ku yaal deegaanka kafar caqab ee bariga magaalada barakaysan ee qudus ayaa ka mid ah cisbitaalada dhibtu ka haysato biyola-aanta agaasimaha cisbitaalkan taqi al qaysi ayaa wargeyska u sheegay inay ku qasban yihiin mar waliba inay si joogto ah u hubiyaan mugga biyaha ay haystaan hadda waxaannu helnaa biyaha hal ama laba maalmood toddobaadkii oo dhan mana ahan wax nagu filan ayuu wargeysku ku yidhi agaasimaha cisbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee qudus biyola-aanta joogtada ah ee deegaanka ka jirta ayuu sidoo kale sheegay in maamulka cisbitaalka ay ku qasabtay in ay lacaga badan ku bixiyaan biyaha toddobaadlaha ah si ay u buuxiyaan qaar ka mid ah haamaha biyaha si looga taxadaro inay dhibaatooyin la kulmaan hooyooyinka cusub baahiyaha ay biyaha si dabooli karaanna ay tahay keliya inay dharka ku dhaqdaan hoyooyinka umulay alkaysi ayaa sidoo kale sheegay in hay-adaha ka howlgala magaaladaasi ay ka warqabaan dhibaatada jirta sida wasaaradda caafimaadka iyo maamulka hoose ee qudus mana jirta buu yidri cid ka jawaabtay baahiya aan haysanno oo wax ka qabatay waxaa xusid mudan ilyaasow in qudusta barakaysan ay wajahayso xaalad la mid ah tan khaza marka laga eego dhanka biyaha waxaa intaasi usii dheer inaysan jirin wadooyin oo wadooyinka waxaa buux dhaafiyey biyaha wasakhaysan sidaan la soconno adeega biyaha ee qudus iyo deegaanada hoostaga waxaa gacanta ku haya maamulka yahuudda marka uu doono ayuu ka jaran jiray dadka tuulada marka uu doonana waa uu u fasixi jiray balse markan waxaay dadka ku dhaqan tuulada kafarcaqab wajahayaan xaaladii ugu xumayd ee biyola-aan ah waxayna ugu dambeyn dadkani ku qasbanaadeen inay bilaabaan in biyaha caadiga ah ay ka iibsadaan buuyadaha ay maamulaan ganacsatada madaxa bannaan waxayna saddex kun oo la tirsiistaan lacag u dhexaysa saddex boqol ilaa saddex boqol iyo konton shaqal oo u dhiganta siddeetan iyo shan ilaa sagaashan iyo shan doolarka maraykanka ah mahiraad baad u mahadsan tahay qodobka inoo xigay ee xubinteenna maanta waxa uu noqonayaa majalladda time ee ka soo baxda dalka maraykanka ayaa daabacday maqaal ay ku shaacinayso in hogaamiyaha xukuumadda washington laga helay xanuunka halista ah ee covid sagaal iyo toban welina ay ka soo muuqdeen calaamado dhowr ah oo muujinaya heerka caabuqa krin jane waa xogayaha warfaafinta ee aqalka cad waana iyada ruuxa warfidiyeenka la wadaagay qabarkan welwelka ku beeray taageerayaasha xisbiga dimuquraadiga maadaama ay soo dhowaatay doorashada la qorsheynaya inay ka qabsanto maraykanka xaalka koow-iyo siddeetan jirkanna uu u muuqdo mid liita bayden ayaa xanuunkan la ogaaday inuu qabo xilli uu doonayay inuu u safro magaalada las vegas ee ka tirsan gobolka nevada ee dalka maraykanka kadib baaritaano dhowr ah oo uu ku maray halkaas waxaa la ogaaday inuusan sii wadan karin safarkii sanduulimaad iyadoona dib loo dhigay qorshooyinkiisii guud ee socdaalkaas oo ay ugu horraysay in xaflad taageerayaashiisu ay qabanqaabiyeen uu kaga qaybgala halkaasi doctor kevin connor waa dhakhtarka gaarka ah ee madaxweynaha maraykanka waxa uu qoraal uu baahiye ku shaaciyey in bayden lagu arkay calaamado dhinaca neef maraynka sare ah iyo qufac qallalan sida aqalka cad uu shaaciyey joe ayaa u duuli doona hoygiisa oo ku yaalla gobolka daalwari wuxuuna halkaas ku geli doonaa xaalad karantiil ah ilaa uu ka soo bogsanaya ama uu ku faarujinaya noloshiisan adduun ee ku dhisan dulliga iyo liidnaanta waad mahadsan tahay walaalka ilyas wargeyska inoo xiga xubinteenna maanta waa asharqul awsad kaasi oo daabacay warbixin ku saabsan in dowladda shiinuhu hakisay wadahadaladii nuqliyeerka ee ay kula jirtay maraykanka shiinaha ayaa shaaciyey in uu hakiyey wadahadaladii maraykanka ee ku saabsanaa xakamaynta hubka iyo ka hortagga nuqliyeerka go-aankan ay beijin sheegtay in uu jawaab u yahay hubka xukuumadda washington ay ka iibisay jasiiradda taiwan ee colaadda kala dhexayso shiinaha ayaa jasiiradda taiwan u arkaa qayb ka mid ah dhulkiisa inkasta oo aysan hoos imaan xukunkiisa oo jasiiraddaasi waxaay leedahay xukuumad gaar ah oo xiriir wanaagsan la leh maraykanka xukuumadda washington ayaa jasiiraddan u ogolaatay inay ka iibiso qalabkeeda milatari oo ku kacaya adduun dhan ilaa saddex milyan oo dollarka maraykanka ah aad buu u mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen maahir maxamed qodobkiisuna waxa uu guniya gunaanad u ahaa xubintii wargeysyada caalamka ee maanta imikana aan dib ugu laabanna dhanka walaalka suheyb cabdulaahi si halkaas aan uga sii ambaqaadna qeybaha inooga haray barnaamijka caalamulyoom
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها كلها وياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى waa hagaag qaybaha dhexe ee barnaamijka caalamulyoom ayaad degaysanaysaan wasaaradda gaashaandhigga dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka ayaa ku dhawaaqday in dhowaan la kala furfurayo oo shaqada ay ka baxday degaddii macmalka ahayd ay ka dhiseen magaalada khaza taasoo gebi ahaanba lagu fashilmay ahdaaftii loo asaasay louid oston oo qadka teleefonka kula hadlay dhiggiisa yu af galand waxa uu sheegay inay soo gebagabaynayaan joogitaanka ciidankooda ee khaza ee huwanaa magaca insaaniyadda iyo inay u gargaarayaan shacabka ay wax ka xasuuqayaan oston ayaa sidoo kale wasiirka gaashaandhigga yuhuudda u sheegay in ay doonayaan in la jebiyo kooxaha muqaawamada balse doonistooda ayaa noqotay mid aan suurtogelin muqaawamaduna toban bil oo dagaalla ah kadib weli waa kuwo ku hor sugan cadowga isku soo bahaystay siddeeddii bishii maars madaxweynaha maraykanka jo baiden ayaa ku dhawaaqay go'aanka lagu dhisayo marin kumeel gaar ah oo ciidamada badda ay ka hirgelinayaan khaza isagoo xilligaa ku andacooday in loo adeegsan doono si shacabka tabaalaysan ee falastiiniyiinta loo gaarsiiyo gargaar maadaama yuhuuddu ay diideen in gargaar dhinaca dhulka lagu gaarsiiyo khaza balse degadaasi ayaa noqotay mid madhalays ah iyadoo xaqiiqadu ahayd inaan loo dhisin in shacabka dhibaataysan lagu gaarsiiyo gargaar ee loo dhisay in ciidanka yuhuudda ay ka caawiyaan howlgalladooda militari maraakiibta maraykanka ayaana soo dhoobtay xeebaha khaza bishii juun ee lasoo dhaafay waxaa rasiifkan loo adeegsaday howlgal gaar ah oo ay fuliyeen ciidamo ka tirsan yuhuudda kaas oo ay ku soo ceshteen afar maxbuus oo gacanta ugu jiray kooxaha muqaawamada filistiin inkastoo xilligaasi bentagoonka uu beeniyey inuu ku lug leeyahay howlgalka sidoo kale inta ay dhisneed degadani macmalka ah waxaa soo wajahday arrimo badan oo ay ka mid yihiin qaarkood ayaana qaaday una caariyey degadda magaalada asduud dhowr jeer ayuuna holgab noqday tallaabada uu hirgeliyey maraykanka ayaa ahayd inuu isaga tiro ceebta iyo wejigabaxa uu kala kulmay xasuuqa ay bahwadaagga ku yihiin sahaynada ee ka socda khaza isagoo caalamka isku tusayey mid gargaar siinaya dadka tabaalaysan halka dhanka kalena uu sawaariikhdiisa ku hubaynayay diyaaradaha cadowga isla markaana buuxinayay qasnadaha militariga yuhuudda qabiirka siyaasadeed ee ameerikaanka ah ee lagu magacaabo sten semeler ayaa tilmaamaya in dekedda gurguurta ee maraykanka ee jo baiden uu ka sameeyey xeebta marinka khaza ay ahayd mid masriixyad ah isagoo ku nuxnuuxsaday in gebi ahaanba ay ku guuldareysatay inay fuliso hadafkeeda maraykanka ayaa xusay in saddex milyan ay kaga baxday samaynta degaddani macmalka ah xubno ka tirsan kongareeska maraykanka ayaana horey u diiday in miisaaniyad loo gaaryeelo isla arrimaha khaza ayaan ku guda jirnaaye ciidanka gumaystaha yuhuudda ayaa sheegay in toban bilood oo dagaalaha kadib kooxaha muqaawamada filistiin ay awood u leeyihiin inay weeraraan magaalooyinka talaabiib iyo qudus iyagoo muddo laba boqol siddeetan iyo shan maalmood ah qidaaca ka waday dagaal aan waxba reebin qirashada ciidanka sahaynada ayaa ku soo aadaysa iyadoo khilaaf xoogan uu ka dhex jiro hoggaanka ciidanka kaasoo ku salaysan hadafka dagaalkii aan weli dhaboobin iyo dhiigbaxa ku socda dagaalka ay ciidanka sahaynada ugu jiraan khaza ayaa ah kii ugu xumaa ay galaan taariikhda tan iyo markii filistiin xoogga lagu dejiyey wasaaradda difaaca xukuumadda talaabiib ayaana sheegaysa in sagaal kun iyo lix boqol oo dhaawacyo ah ay diiwaan geliyeen boqolkiiba soddonna ay qabaan askarta xanuuna dhinaca dhimirka ah
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها كلها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فلا waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xalqadii saddexaad ee taxanaha aan ugu magac darnay dhegeysiga dhigaalada waxaa aalaaba halkan ka soo jeediyaa walaalkeen faysal mahad سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأننا
ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جدود خالدون وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان وما نسينا وكنا حين يأخذنا ولي بطغيان ندوث له الجبين وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد عاشوا أئمته سنين وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون
كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأننا
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waa kulan kale iyo fadhigii saddexaad ee aan ku qaadadhigaynay kitaabka maadaa khasira alcaalamu biinxitaadi almuslimiin waxaan ku guda jirnay ararkii iyo hordhicii uu kitaabka u sameeyey qoraaga allah u naxariistee isagoo warkiisa sii wata waxa uu leeyahay soo bixitaanka daabacaddii koowaad ee kitaabka muxuu caalamka ku waayey hoobashadii muslimiinta waxay ku soo beegantay iyadoo masar uu ka bilowday dhaqdhaqaaqii iqwaanka cadaadiskii haystana uu yara naxuusay waxaadba mooddaa in kitaabkani uu yimid wakhtigii munaasabka ahaa dareenka ikhwaanka iyo waxa uu kitaabka ku baaqayey ayaana iswaafaqay waxaa taagnaa dhaawac daran oo dhiiggiisa uu qubanayo maadaama uu xilligaasi shahiiday imaamkii shahiidka ahaa ee xasan albanna xarakadii iqwaankana la kala diray kitaabkan ayaana markaa ka dhignaa tacsiyo iyo sabarsiin iyo silaax cilmi oo ay ku difaacan karaan fikradooda waxayna bilaabeen inay xabsiyada ku dhex akhristaan iyagoo ku daraya manhajka diraasada iyo mutaalacada waxaana la arkayey iyagoo qaar ka mida cibaaraadka ku jira kitaabka ka daliishanayay maxkamadaha dhexdooda si jacayl iyo xamaasad leh ayayna ku soo dhoweeyeen dabcan qoraaga kitaabka oo kitaabkiisu uga dhignaa midkii bulshada baray maadaama uu ahaa qof ku cusub masar gogolxaarna wuxuu kitaabka u noqday in lala sheekaysto oo lala fadhiisto qoraaga alifay kitaabkan aadka u faafay qoraaga weyn ee islaamiga ah al ustaad sayd qudub ayaa ka mid ahaa dadkii ugu horeeyey ee soo dhoweeyey kitaabka mudnaan gaar ahna siiyey isagoo ardaydiisa iyo walaalihiisa ku dhiirigeliyey inay mudaalacaystaan maalin maalmaha ka mid ahna wuxuu mu'alifku martiqaad ka helay sayidka oo ku ballamiyey gurigiisa oo ku yaalla xalwaan halkaasoo jumco weliba uu ka dhaco kulan cilmiyeed looga niqaashayo mawduuc islaami ah ama mid ka mid ah ka qaybgalayaasha kulanka uu soo qulaaseeyo kitaab gaar ah mawduuca maalinka aan ka qaybgelayay kulanka wuxuu ahaa kitaabka muxuu caalamka ku waayey hoobashada muslimiinta waxaana soo koobay mid ka mid ah ardayda sayid qudub qoraaguna wuu ajiibay gogashan loo fidiyey ee ka dhignayd mid lagu maamuusayo dadaalka yar ee uu ku soo koobay kitaabkan nadwadana wuu ka qayb galay isagoo ka jawaabayay su'aalaha qaar ee laga weyddiiyey kitaabka halkan marka aynu marayno waxaa mu'alifka kitaabka u soo baxday aragti ah in sayid qudub uu ka codsado inuu taqdiim u sameeyo kitaabka isagoo adeegsanaya qalinkiisa iimaanka iyo awoodda uu ka muuqdo si xamaasad iyo farxad leh ayuuna sayidku u oggolaaday codsigan isagoona qoray muqaddamadan xooggan ee kordhisay qiimaha kitaabka iyo awooddiisa sayid qudub wuxuu taqdiimka uu saaray kitaabka muxuu caalamka ku waayey hoobashada muslimiinta ku yidhi tilmaamta muuqata ee uu kitaabkan leeyahay waa fahamka xeeldheeridu ku dheehan tahay ee la xidhiira kuliyaadka ruuxda islaamiga ah iyadoo loo eegayo si guda ballaaran oo shaamil ah sidaasi darteed ma ahan oo keliya in kitaabkan uu tusaale u yahay baxdiga diineed iyo midka bulsho oo keliya ee wuxuu kaloo tusaale u yahay taariikhda iyo sida ay ku habboon tahay in loo qoro iyadoo laga eegayo xagal islaami ah wuxuu kaloo sayidku ku leeyahay taqdiimka uu saaray kitaabka wuxuu kitaabkani ka dhigan yahay tusaalaha taariikhda muslimiintana waxaa laga doonayaa inay qaataan kitaabkan oo ay noqdaan kuwo ka madax bannaan saamaynta reer yurub oo ah duul aan lahayn isla jaanqaadkan iyo cadaaladdan oo kale waxaan markhaati ka ahay in markii ay soo baxday daabacaadda koowaad aan ku akhriya kitaabka wax ka yar maalin aad ayaana u jeclaaday heer aan ku qoray warqaddii ugu dambaysay kitaabka markii aan ka dhammaaday akhrinta kitaabkan wuxuu waajib ku yahay qof kasta oo muslim ah oo xusuulduub ugu jira soo celinta sharafka islaamka qoraagu wuxuu leeyahay isla wakhtigaas waxaan ustaadka qiimaha badan ee lagu magacaabo ditor maxamed yuusuf oo bara ka ahaa kuliyadda usuuludiin ee jaamacadda al azhar madaxna ka ahaa qaybta ta'liifka tarjamada iyo faafinta ee jaamacadda ka codsaday in daabacaadda labaad ee kitaabka ay soo saarto jaamacadda al azhar ditoorka wuxuu ka mid ahaa dadka aadka ula dhacsan kitaabka akhrintiisa aad u dhiirigelinayay qoraaga kitaabkan isagoo aad ugu faraxsan arrinkan ayuu oggolaaday in qorshahaasi lagu dhawaaqo doctor moxamed yuusuf ayaa markan oggolaansho ka qaatay ditor axmed amiin wuxuuna ku daray muqaddamo ay ka dhex muuqanayso ikhlaaskiisa iyo jacaylka uu inoo qabo ditor axmed asharbaasi oo ka mid ahaa macallimiinta iyo culimmada al azhar ayaana si reer magaalnimo ah mu'alifka kitaabka uga qaatay xogo la xidhiira qoyskiisa bey'ada uu ku soo barbaaray waxbarashadiisa iyo noloshiisa iyadousan mu'alifku marnaba ogaan waxa uu kaga gol leeyahay arrintan wuxuu ditor axmed asharbaasi isagoo adeegsanaya macluumadan uu ka helay mu'alifka uu qoray maqaal uu ciwaan uga dhigay walaalkayga abulxasan wuxuuna ku soo daray daabacaadda labaad ee kitaabka mu'alifkuna arrinkan muusan ogaan ilaa markii ay soo baxday daabacaadda labaad sannadkii kun sagaal boqol konton iyo saddexdii daabacaaddan waxaa xigay daabacaadyo kale iyo tarjumaad kitaabka loogu beddelay luuqadaha looga hadlo bariga iyo galbeedka midda aynu hadda ictimaadi doonno waa daabacaddii saddex-iyo tobanaad oo nidaam ah halkan waxaan uga baxnay qisada uu leeyahay kitaabka oo dhab iyo saraaxo ah allaah ayaana horaan iyo haddaba iska leh galladda iyo fadliga muqadimadan wuxuu ustaad abulxasan cali alxasani annadawi uu qoray labaatankii rajab kun afar boqol iyo kowdii hijiriga oo waafaqsanayd shan iyo labaatankii mey kun sagaal boqol siddeetan iyo kowdii xalqadan oo ahayd fadhigii saddexaad intaas ayaannu ku joojinaynaa kulan dambe ayaa inoo balan ah sidaas iyo nabadgelyo والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأنا لغير الله كلا ما ركعنا ما بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى waa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka caalamulyom ayaan isla soo gaarnay diyaaradaha dagaalka dowladaha maraykanka iyo ingiriiska ayaa duqaymo xoogan waxay xalay ka geysteen waddanka yemen si gaara gobolka alxudayda diyaaradaha ayaa beegsaday garoonka diyaaradeedda ee gobolka iyadoo lasoo warinayo inay ka dhasheen khasaare kala duwan warbaahinta xuutiyiintu waxa ay xaqiijisay in ilaa saddex duqayn ay halkaasi ka dhaceen garoonka alxudaydah ayaana ahaa ka hor inta aysan la wareegin xuutiyiinta mid ay ka soo degaan diyaaradaha noocyadooda kala duwan tan iyo markii xuutiyiinta ay sii kordhiyeen weerarada ay ka geysanayaan badda cas sidoo kale dowladaha reer galbeedka ayaa iyagana qaadayey howlgallo ay ku beegsanayaan fadhiisimaha kooxdan ee ku leedahay gudaha waddanka yemen xuutiyiinta ayaa iyagana dhankooda sii kordhiyey weeraradooda oo waxay hadda beegsanayaan maraakiibta ay leeyihiin dowladaha maraykanka ingiriiska iyo sidoo kale maamulka gumaystaha yuhuudda ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabaynay barnaamijka caalamul yowm kulanti dambe ayaa inoo balan ah sidaasii nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
التقينا فأضحى ليلنا فالقا وموجة القلب ضجت في مجاريها